الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما waxaynu kusoo guda jiray kitaabkii qiimaha badnaa riyaad saalixiin waxaynu maraynaa shan boqol iyo dheeraad lixdii boqol baynu ku dhex jirnaa qaala almualifu baabu jawaazi alakdi min gayri mas'alati walaa taطalucin ilayh wuxuu baabu yahay jawaazi lakdi banaanida ay banaan tahay in la qaato xoolaha iyo maalka min gayri mas'alatin baryo la-aanteed iyadoo aanad baryin ama aanad cid weydiisana duuq soo galo iyo walaa taطalucin ilayhi oo hanqaltaagis loo hanqaltaagay toona iyada oo tadaluc iyo mas'alo midnaba aanu kugu soo gelin hadduu ku soo galo banaanid ay banaan tahay in la qaato xoolahaasi ayuu baabu yahay way oo abwaabtan u wadaa waa abwaab isku wada xidhiidhsan oo munaasib isu wada ah masaa'il badanna rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu inoogu cadeeyey qala وعn sal بn cabdالlahi بn cmr waxaa laga wariye salim oo ina cabdالlahi بn cmar ahaa waa axad fuqahaaءi sabcati calى ra'yi ahlulcilmiga qaar fuqahadii toddobada ahayd ee reer madinay ku tiriya can abihi abihi wuxuu ka wariyey cabdillaahi bni cumara ahaa cabdillaahi bni cumar can cumara cumar inuu ka wariyay radia allahu canhu yani cabdillahi bn cumar oo aabiya kusii wariyay qaala anahu qaala inuu yihi cumar kaana rasuul llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yucdinii mid isiiyo alcadaa deeqda ayuu isiin jiray deeqda ayuu isiin jiray iyo xool fa aqulu waxaan odhan jiray acdihi sii man huwa afqaru ilayhi mini mid iiga baahi badan sii cumarna markaa wax ku filana uu haystay waxaanu rasuulka ka maqlay calayhi salaatu wasalaam isagoo sheegaya adduunyada in la yaraysto oon maalka la iska daba ridin oo waxba aan la isa sii raacin iyo itaarka iyo waxyaabaa lamidka kolkaasuu odhan jira cid iga baahi badan baa jirtaasi qaala wuxuu rasuulku yihi khuduu qaado idaa jaa-aka duu kaaga yimaado min hada almaali xoolahan shay-un shay wa anta adiga oo gayru mushrifin aanu hanqaltaagin walaa saa-ilin isla markaana aan weydiisan cid oo aan ka bari waquduu qaado oo fatamawalu ka maaldhigo maal ka dhigo aada leedahay ood mulkisan tahay ood ku tasarufayso waishita haddaad doonto kolka aad yeelato kullu cun waishita haddaad doontana tasadaq bihi sadaqadayso dadka baahan ee maaragtay wamaa laa wixii aan maalka sidaa kuugu iman ee dariiqa noocaasa aan kugu soo gelin falaa tutbichu ha raacsiini nafsaka naftaada oo waxba ha isku mashquulin oo naftaada ha raacsiin wixii aan sidaa kuugu iman marka wixii iska soo kaa gala dee waa arsaaq ilaahay uu kugu arsaaqay iyo maaragta deeq rabbi kusoo geliye hadiidin korkaas xataa haddaad u aragtay inay jirto cid kaaga baari badan ama u baahani marka adigu aad qaadatay aada yeelata adigu sii sii si ajarkii sadaqada iyo khayrkana aad hesho qaala saalimu saalim wuxuu yihi wayna cabdilaahiy fakana cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ahaa wa aabihi laa yas'alu midaan su-aalan axadan qofna wa shay axama weydiisan jirin walaa yaruddu mana celin jirin shay-an wuxuu uciyahu la siiyeyna ma celin jirin oo qofkaas siiyey kuma celin jirin muttafaqun calayh buhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka cabdillaahi bin cumar radia allahu canhuma xadiidkan uu ku camal falay cidna axo ma weydiisan jirin wixii la siiyana ma celin jirin oo way iska qaadan jirin itibaaca iyo raacitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaamna caam buu ku ahaa qaala wuxu uhi mushrif kelmadaasi bishiin ilmucjama ay mutadalicin ilayh waa mid markaa u anqaltaagayo o dee wixii rabo oo doonayo samaacisana baabu lxasi cala lasli min camali lyadi wuxuu baabu yahay xadiidkaasi saabulwuruud buu lahaay oo nin la odhan jiray cabdillahi bnu sacad ayuu cumar markii uu madaxweyne ahaa u diray maaragtay hawl iyo inuu xoolaha soo ururiyo kaasuu doonayna wax ka siiyo kolkaasuu ilaahay daraadii baan usoo ururinayay inaan wax ka qaatoon mushqaayadta lamaan rabin calaa macna alxadiid kolkaasaa dabadeetana uu u sheegay xadiidkan u yihi amba taas oo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam umaaragta uxiisiin jiray kolkaasaan odhan jiray cid kale oo iga baahan si kolkaasuu sidaa rasuulku ugu yihi calayhi salaatu wasalaam saabulwuud oo aayaadkana waxaa la idhaha saabulnuzuul sababta ay kusoo degeen axaadiistu sababtay kusoo aroorana saabulwuruud baa qaala baabu lxaddi cala alasli min camali yadihi wuxuu baab u yahay goorinta lagu gooriyo qofka cala alasli inuu wax ka cuno min camali yadihi shaqada gacantiisu ay qabatay ay soo saartay iyo watacafufi bihi waxa uu shaqeeyey inuu kaga dhowrsoonaado cani su-aali baryada dadka inuu kaga dhowrsoonaado watacarudi ay wa cani tacarudi iyo inuu kaga dhowrsoonaado ubambixista lilicطaa'i in macnihi wax la siiyo oo dadka markaa uu baryo uu u bambixo baabkana xadiis badan buu ku keeni doonaa masaladaas ay ka warramayso masaladaas oo qofku inuu wax la soo baxay isagu xirfad keeno shaqaysto waxa uu la soo baxayana dadka inuu wax weydiisto oo maaragtay dawarsado kaga dhowrsoonaado qaala allahu tacaala rabbi waxa ui faidaa qudiyat isalaatu salaada kolka la dhameeyo salaadii jumcaha la tukado fantashiru fi lardi dhulka ku kala faafa wabtaguu dalba min fadli illah ilaahay fadligiisa dalba oo kii markaa cunto tegaya iyo kii wax iibinaya iyo kii shaqo tegaya baa socda amarkaasina fantashiru fi lardi wabtaguu min fadli illahi alla uu yihi waa lidhibaax waayo markii hore kolka salaada jumcaha la adimo adaankaa dambaana loo jeedaa waktigaa hore kaasun baa jiray kolka la adimo iibkii in la joojiyo laga tago ayaa la bifaay kolkaa meeradii oo la xiraya oo laga dhaqaajinaya waxba la iibin maayo masaajidkaa loo dareeraya iyo salaada iyo dikriga ilaah iyo khudbadda in la dhegeysto markaa salaadii dhamaysataan wixii intaa idinka mamnuuca ahaa aad tukanayseen ina cibaadaysanayseen dib buu muwaax idinku noqonayaa dee nin walooba iska raadsa wey way marka in ilaa dhulka la maro oo lagu faafo oo ilaahay fadligiisa la raadsado iyo arsaaqdiisa ilaahay aayadda inagu sheego وعn أbي cبdاللahi الزbayr بن الcwاm رadي الlه عnه qala wuxu hi qala rasuul الlah rasuulka ilaahay wuxuu yihi slى الlه عalyه وasلم laan yaakuda inuu qaato axadukum midkiin bulahu xargigiisa waa jamcu xablin weeye uma yaatiya dabadeeta uu taga aljabala buurta ama de meel kaloo xaabalaba oo fa yaatiya uu la yimaado bixusmatin xidhmo min xadabin xaabo ah calaa dahrihi dhabarkiisa uu ku keeno fayabiicaha oo uu iibiyo oo fayakufa allahu biha wajhah ilaahay uu markaa wejigiisa su-aasha iyo baryada waxa weeyaan uu kaga joojiyo ayaa khayrun lahu waxay uga wanaagsan tahay min an yas'ala naasa dadka inuu wax weydiisto actawhu aw manacuuh ha siiyaan ama ha u diidaan rawahu lbukhaari inay dadka macni waxa weeye wax weydiisto ama ay siiyaan ama ay u diidaan qofkii la wax la weydiisanayay wuxuu dhex yaallaa inuu qofkii siiyo iyo inuu diido labaduba marka way dhacay qala وعn abi hurayraa radي الlahu canhu qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi waslm laan yaxtaiba inuu soo xaabaysto axadukum midkiin xusmatan xidhmo calaa dahrihi dhabarkiisa uu ku soo xaabaysto ayaa khayru lahu waxay u dhaantaa min an yasأla axada inuu cid wax weydiisto fayucطiyahu uu siiyo axadkaasi aw yamnacahu ama uu diido mutafaq calayh marka qofku inuu isagu wax soo saar sameeyo wax la soo baxo walow camal aada u dhib badan ba ha qabto walow shaqo iska dadka agtooda iska liidato iska hoosaysaba ha ka shaqeeyo inuu isagu xoogsado wax la soo baxo oo su-aasha dadka uu iska ilaaliyo ayaa waxay ka wanaagsan tahay ay ka fiican tahay inuu naftiisii ku duleeyo su-aasha dadka uu markaa wax weydiisanayo waayo waa dhib qof dhan oo xildhibaa soo xirtay ama su-aal usoo banbaxay deeta la yidhi waxba lama hayo ama waxba lagu siin maayo ama horta su-aal badide adugu lagu yidhi waa dullinimo wey ha noqoto qofku inuu meelaha xaaba kasoo guru iibiyo ha noqoto inuu dhagax meelaha kasoo jafo noqoto inuu ciid soo guro ha noqoto hadduu doono inuu ka shaqeeyo shaqooyinkan iska hooseeyo ee dadka dee in badan ay maaragtay ku shaqayso calaa kullin inuu qofku gacantiisa wax kula soo baxa u dhaanto inuu hee dadka baryo dad badan baa markaa taasi waxa ay sameeyaan aada iyo aada uga fogtay waayo dad badan baa xataa shaqooyinka qaar haddii loogu yeedho way kaxarag maanaa ta ka shaqeeya maanaa qabta maanaa arrintaa qabta markaasa haddana wuxuu samaynayaa ish inuu dadka baryo oo waxa weeyaan markaa idhaa waan shaxaaday hebel baan shaxaaday iyo kanaan ka qaaday iyo kanaan ku qabtay ta noocaasa waxa weeye naftiisa ay uqurxinaysa qala wacanhu waxaa kaloo laga wariyey abi hurayra can inabiyi nabiga inuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama qaala anahu qaala in kaana daawuudu nabi daawuud wuxuu ahaa calayhi asalaam laa yaakulu mid aan markaa cunin buu ahaa oo aan waxba ka cunin ilaa min camali yadihi waxa shaqad gacantiisu ay qabata mooyaane waxa weeye wax kale waxba kama cuni jirin lagama yaabaa way markaa nabi daawuud calayhi salaam isagaa shaqaysan jiray oo wax la soo bixi jiray waxaanu markaa qaban jiray xadiidka iyo waxyaabahaas uu dhalaalin jiray oo markaa diracyada dagaalka iyo dadka uga samayn jiray oo dadka ka iibin jiray kolkaa lacagtiisa ayuu cuni jiray waa ka ilaahay yidhi walaqad aataynaa daawuuda mina fadla la aayaddii waxaan doonaya waalanaa lahu lxadiid waalanaa lahu lxadiid marka ammaan baa ugu sugan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam calaa wajhi ixtijaaji ayuu sidan u leeyahay xadiidkan u sheegay ee isagoo ammaanaya rasuulkaa qiimaha badnaa arrintaasi qiimahay leedahayna u xujaysanaya waayo wuxuu ahaa markaa rasuul buu ahaa nebi ah isla markaa melikna uu ahaa boqora oo ilaahay mulki siiyey dadkana uu kala xukumi jiray washadadnaa mulkahu ilaahay waa ka yidhi washadadnaa mulka waaataynaahu alxikmata wafasla alkhitaaba ilaahay waa ka yidhi ya daawuudu inaa jacalnaaka khaliifata fi lard faxkum bayna annaasi bilxaqi walaa tattabici ilhawa ka calaa kulli xaal isagoo dadka kala saari jiray oo waxa weeyaan khaliifadii ahaa iyo boqorkii ayaa haddana waxyaabaha waxba kama cuni jirin waxaa dadka marka uu kala saaraya iyo dacwaddaa uu gaadhsiinaya iyo diyaa laba kuuroo yahay aan sidaa dadka muslimiinta ah iyo waxa waxba kama cuni jirin soo aragtaan waa ka tabarruci jira waa iska ilaalin jira wuxuu cuni jiray esh wuxuu isagu gacantiisa kusoo saaray ayuu cuni jiray wey marka arrinta noocaasaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku ammaanay waxyaabo kaloo rasuulku ku ammaanayna waa inagii soo maray salaadaha sunada marka la eego salaadii nebi daawuud baa ilaahay ugu jecla ya oo soomka sunaha kii nebi daawuud calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay ugu jecla maalina wuu soomi jiray maalina waa furi jiray geesinimaa rasuulku ku ammaanay sooma kaana laa yafiru idaa laaqa cadowga marka uu la kulmana ma carari jirin qur-aanka inuu si cajiiba u akriyi jiray oo aada u macaan baa axaadiidta rasuulku ku sheegay calayhi salaatu wasalaam wahaakada marka ambiyaduna sidoodaba dadka may baryi jirin oo waxa weeye xamay weydiisan jirin sida qur-aanka ilaahay in badan ku sheegay lagama yaabana xirfaday lahaan jireen marka iyo si ay u noolaadaan ay wax kula soo baxaan وعن وعن أبي هريرة وحل قوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يريد كان زكريا نبي زكريا وحوها عليه السلام نجارا نجار حسنا رواه مسلم نبي زكريا وحسنا أنشر نجار مرك كان نجارة داسوس نبوش غيسن شر waxaa laga qaadanayaa xadiidkana nijaaradu inay tahay camal fiican oo qofku waxa weeye ku xoogsan karo waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan iyo kaa horaba qofku inuu dacwadda wado oo uu cilmiga isagu sii dhigto dadkana usii dhigo iyo inuu waxla soo baxo u shaqaysta isma diidayso labada arrin iska hor iman maayaan qofku isagoo shaqaysanaya ayuu cilmiga baran karaa dadka uu ku dhigi karaa dacwadda faafin karaa soma aragta markaa waktigiisii buu qaybinaya waktina wax buu la soo baxaya waktina cilmiga faafintiisa iyo dhigashadiisa iyo dacwaddu ku mashquulaya war u fiirso waa rasuullah daawud calayhi salaam ya xil umadeed baa saaran dacwaddii inuu gudbiyaa saaran ummadda gaadhsiiyo inuu kala xukumo maca dalik uu shaqaysanayaa oo xadiidkaasu waxa weeye dhalaalinayu ka samayn jiray dagaalka waay nebi zakariya saas oo kale nijaar bu ah nijaaradaas ku shaqaysanay iyadoo rasuul dhan u yahay marka dad badan baa ilaahay ayna hadeeye dhammaanteene waxay u fahamsan qofku markuu bilaa camalka yahay inuu cilmiga la dhigto xalaqaadka la xid lagu xidho masaajida la yimaado ama dacwadaba la wado mar alla markuu shaqo helo alintaasaad ugu dambeynaysa waa fahan qaldan qofku ama ijidheer ha noqdo ama halkuu doonaabo ama xafiis ha fadhiiso ama ha noqdo ama bukaara ka shaqeeyo ama meelada ha furso dee waa qofkii u shaqaysan karaa laakin waa inuu ogaado inuu cilmiga iyo dacwadda iyo khayrka iyo wax kororsiga iyo dadka inuu usii faa'iideeyo wax ka siiyo waktigiisa oonu markaa shilinkaa iyo sida usoo saari lahaa un ku mashquulin laba laba ugeedun aanu gurin caawo dhan قال وعن المقدام بن معدي كربا رضي, رضي الله عنه waxaa laga wariyey صaxaabigaasi can nabiy nabiga inuu ka wariyey salى اlahu alayhi wasalama qaala anahu qaala inuu rasuulku yii ma akala ma cunin axadun qofna طacaama cunto qau weligi cuntadaasoo khayran ka fiican min an yaakula inuu cuno min camali yadihi shaqada ay gacantiisu qabatay waina nabiy allahi daawuuda salى اlahu alayh wasalama nabigii ilaahay ee daawuud ahaana kaana wuxuu ahaa yaakulu mid cuna min camali yadihi shaqada gacantiisu ay qabatay ayuu cuni jiray oo uu masaariifsan jiray rawahu lbukhaari marka cunista hadda waxaa la sheegay un waxa weeyaan sida maaragtay wax loo yusgareeyo ama loo isticmaalo arrinkii ugu muuqashada dheeraa un baa la sheegay oo cunista ahe dee wejiyadii kalena waa lamidu cabistii iyo xidhashadii iyo waxa weeye isticmaalkii kale markaa wuxuu isticmaali jiray uu ku noolaa waxa weeye waxa gacantiisu ay soo saarto qala baabu lkarami wاljuudi wاlinfaaqi fi wujuhi اlkhayr iqat billahi tacaala baabu lkarami wاljuudi waxaa loo yaqaana karamka iyo juudka ayuu baabu yahay oo isku macnaa ama isku dhawo deeqtinimadii yahay waay iyo walinfaaqi in wax lagu bixiyo fi wujuuhi lkhayri wejiyada khayrka siqatan billahi tacaala iyadoo ruuxu ilaahay uu ku kalsoonaanayo oo ballanqaadka weyne ilaahay uu u ballan qaado cidda khayrka iyo wejiyada fiican wax ku bixisa uu u ballan qaado iyo abaalku u diyaariyey iyadoo qofku uu ku kalsoon yahay oo markaa dee aaminsan yahay haddii uu waxbixiyo inaanu sidaa ku faramadhanahayna ilaahay jala wacala uu khalaf khayr qaba siinaayo inuu macni waxbixiyo juudkana waa noocyo badan oo ibnulqayim raximahullah kitaabkiisa la dhaa madaarij saalikiin wuxuu juudku wuxuu leeyahay toban martaba ama toban darajo ayuu ka kooban yahay tobankaa darajo uu tiriyey oo aljuudu bilmaal baa ka mid ah xagagga dambe uu kaga soo daray aljuudu binafsi qofku inuu naftiisiiba ku deeqo aljuudu bilriyaasa madaxnimadiisii inuu qofku ku deeqo waxaa kasii horeysa intaaba aljuudu bilcilm cilmiga qofku inuu waxa weeye ku deeqo oo aan wixii ilaahay jala wacala lagu nimeeye u baray aanu ku bakayn waay marka aljuudu bilmaal baa ka mid ah waxaa kaloo kamid ah aljuudu biljah qofku inuu jaahii ku maaragtay deeqo oo ciddii jaahiisa iyo sharaftiisa iyo wejigiisa uu wax ugu qaban karo ama ugu shafaaco qaadi karo inuu maaragtay la yimaado arrinka noocaas qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yihi wamaa anfaqtum waxaad bixisaan min shayin shay un ahaaday fa huwa yukhlifuhu ilaahay jala wacalaa shaygaa maaragtay cawlikiisa ayuu idin siin doonaa wuxuu idiin soo weydaarin doonaa wax kale waay qalabkiisu ilaahay isiin doonaa jala wacala wa tahay oo siyaabo kala duwan bay noqon kartaa qalabkaas ilaahay xooli buu kuu tarmin oo kuwa isdhaldhalo barakoobo uu kaaga dhigi ama tijaaradii baa ilaahay kaaga dhigi doonaa mid aad ka faa'iido oo qiimo fiican kuu goysa ama ilaahay jala wacala si kaleu kugu qarqarxin doonaa waqaala tacaala wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin khayr ahaaday macnii maal ahaaday filanfusikum nafihiina ayuu usugnaaday oo idinkaa iskale wax alla wixii aad bixisaan ee hormarsataan wamaa tunfiquuna bixin maysaan ila ibtigaaa wajhi illaah idinkoo wejiga ilaahay dalbayo ilaahay dartii a idinka tahay mooyaane yani ha bixinina sidaasi aan ahayn waxba ha ku bixinina wey wamaa tunfiquu wixii aada bixisaana min khayri khayr ahaday wafa ilaykum waa laydinka abaalmarin doonaa waa laydin dhamaystiri wa antum laa tudlamuuna iyadoo aan waxba laydinka dhimahayn wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi wamaa tunfiqu waxaad bixisaan oo min khayrin khayr ahaaday fa ina allaha bihi caliim ilaahay jala wacalaa wuu ogyah ama ha yaraada ama ha badnaado ama aada maaragtay muujisid ama aada qarisid ilaahay waa ogyi jala wacalaa mar walba mar hadduu ogyahayna ciddii wax la baxday iyadoo ilaahay dartii ka ah ilaahay waa ka abaalmarin doonaa waa ka ajarsiinayaa wey markaa waxbixintiiba aayaadkan ilaahay inagu dhiirigelinaya ina faray وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود لقوري إنه نبي كوري صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إنه لا حسد ما تشيرش ما تشيرته يعني وحلا يسكو ما تشيرتا إلا فتنتين لما أرمويا لما خصل دوضن بالله يسكو ما تشيرن كرا معني الشرعيها لما أرمون بابا يتهين لا يسكو ما تشيرته xasadkuna halkan sheekhaa sheegi doono waa alkhidba waxaa loo yaqaano kamashada ama majeerashada oo xasadkii madmuumka ahaa ma aha xasadka madmuumka ahi waa inaad jeclaato ama aada doonto ciddii ilaahay nicmo siiye nicmada inuu ilaahay ka qaado ama adigaa kugu soo wareegto ama cid kaleba ha u wareegto ahlucilmiga qaarna waxaabay ku tacriifiyeen kaa tacriif ka sii cidhiidhisanoo waxay idhaahdeen waa karaahiyatu ma ancama allahu cala hayr ilaahay jala wacalaa wixii uu kayrka ama cid kale ugu nicmeeyey inaad sibsatood karaahsato oo arrinta noocaasa kahataa xasab bay noqonaysaa bay idhahdeen aan banaanayn marka kaasi waa xasadkii madmuumka ahaa ee dhaleecaysnaa kana waa xasadkii maxmuudka ahaayo waa inaad majeerato qofkan ilaahay nicmadu siiyey adigoo markaan doonay in isaga laga qaado in aada maaragtay jeclaato in adigana taasoo kale aada heli lahayd laa xasada majeerasha ma jirto wax la ysku majeertaa sharci ahaan ilaa fitnatayn rajulun aataahu llahu maalan yani laba khasladood mooyaane rajulun ay khaslataa rajulin weeye nin labadii khasladood ama labadii arrin ninkaasoo aataahu allahu ilaahay uu siiyey maalan xoolo oo fasalatahu ilaahay uu ku salliday calaa halakatihi bixintiisa fi lxaqi xaqa uu ku bixinayo nin baa ilaahay maal siiyey ilaahay dabadeetana wuxuu markaa waafajiyey oo uu ku saliday inuu xoolaha ku halaago halaaga waxaa looga jeeda macni inuu ku bixiyo xaqa iyo wadooyinka fiican ee saxda ah iyo wa rajulun nin weeye khasladii ninkaasoo aataahu allahu ilaahay uu siiyey xikmatan cilmi uu siiyey xikmadda halkan waxaa looga jeedaa macnihi cilmi baa looga jeedaa sida xadiidka laba tilmaamaayo cilmiguna waa qur-aanka weyn oo fa huwa isagu yaqdi biha xikmadaa wax ku kala xukumaya dadka wa yucallimuhaa barayana dadka baraya dadku ku kala saaraya waanu baraya mutafaqun calayh qaala wuxu ui wa macnaahu macnihiisu waxa weeye yanbagii waxaa haboon allaa yuqbada axadun axadna inaan lagu majeeranin ilaa calaa isdaa haatayn lkhaslatayn labadan khasladood iyo labadan arrin midkood un mooyaane axadna inaan wax kale lagu majeerano lagu kaman ayaa maaragtay haboon maba aha wax kas wax kale in la isku markaa kamto la maal badan iyo madaxnimo iyo waxyaabahan kale maal caruur badnaan iyo waxyaabahan kale in la iskua majeerta maaha markaa xadiidku wuxuu faa'iideynayaa cilmigu sharaftuu leeyahay marka qofku uu ku camal falaayo kadalika maalka qofku uu waxyaabaha wanaagsan ku bixinaayo wejiyada ilaahay raallida ka yahay uu maaragtay ku kala dabarayo wanaagga uu isna leeyahay iyo labada arrin inay yihiin wax la isku majeeran karo qaala wacanhu وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى أبي أيكم كنبا مال وارثه كنحلا يمال كيس وحق إليه من ماله علي تكتشعر كنبا مالك كنحلا يا حق إليه حق يسمد له كتشعر بليه ويهي من ماله عليه yani keeneba xoolihiisa ka jecel noolaha ka dhaxlaya qaaluu waxay idhahdeen ya rasuul allahi rasuulka ilaahay maa mina xaggu qof naga mid ma aha ilaa maaluhu axabu ilayh hadduu naga mid yahay maalkiisa dee nin waliba uu jecel qofka isaga dhaxli doono maalkii uu yeelan doono qof waliba waxa uu isagu hayste uu leeyahay ayuu dee ka jecelyahay waayo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam su-aashaa wuxuu weydiinayay inay soo jeedsadaan waayo balqabsadaan waxaa loo sheegi doono qaala wuxuu ku wuri fa ina maalahu qofka maalkiisu maa qadama wuxuu hormarsada wey wa maala waarisihi ay wa ina maala waarisihi qofka dhaxlaaya maalkiisuna ma akhara waa waxa uu dig dhigo ee aanu sadaqalaysan bixin isla markaana aanu isticmaalin ilaa uu sara kaga dhimanaya rawahu bukhaari bukhaari baa wariyey marka wuxuu hormarsado waxaa looga jeedaa wuxuu qofku sii sadaqalaysto wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah oo wixii aada sadaqalaysateed boosta akhira si dhigata adaanade ilaahay kaa dayici maayo bale wuu ku labalaabaya waxaa kaloo waxaa qofku horumarsado geel soo gelaya wixii intii uu noolo uu isticmaalay ee waaba cunay ama uu xidhay ama uu ku seexday ama uu maaragtay dee isticmaalay ee soo gelaysa oo inagii xadiidkii hore cabdillahi bnu shakiir kusoo maray yaquul bnu aadama maali maali hal laka ya bna aadama min maalika ilaa ma akalta faafnayt aw labista faablayta aw tasadaqta faamdayta inaga xadiidkaana loo samay marka ogow dee wixii aad maaragtay xidhatay inta aada nooshay ama aada cuntay ama aada isticmaashana dee adaa yeeshay oo wixii waad ku noolay soo ma waayo wixii maale kusoo galay ama aada shaqaysatay ama aada yeelatay ee intaa midnaba aanad ku bixina adigoo haysta oo xerada uu kaaga buuxo ama khasnada uu kaaga camiran yahay ya aada ka dhimato helmeli waa maal waarisi qofkaa ku dhaxlaya iskale mar alla markay naftu kaa baxdo ayaa in yar iyo in weynba uu kaa masuuleymay soo arag deetana siduu doonu ka yeelay wacan cali ibni xaatim markaa halkaa maxaa ku jira waa boorin laynaku boorinayo in qofku wax sii hormarso ayaa laynagu boorinayo وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أم رسولك يلي اتقوا النار والنار كأبصر أو من النار كأبصر الله يستغلق يعني وحو قاية نقول النار تيبين كإراليا لك عليه ولو بشق تمرة حبت من الشيخ البانر روحها استغلق على نفسه nuun isaga dhiganaa mutafaqun caleyh horaynu xadiidka usoo maray isagoo dheer qaala wacan jaabirin radi allahu canhu qaala maa su-ila lama weydiini rasuul llahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalama shay-an shayna qadu weligi oo faqaala ma odhan laamay mutafaqun caleyh bukaari iyo muslim baa isku waafaq rasuulka weli shay lama weydiin oo ma odhan maya ma bixin ogaacadiisa ayaa sida ah haddii markaa waxaa la weydiista uu hayana uu bixin jiro haddii kaloo aanu hayninna hadal wanaagsan ayuu ciddaa markaa ku odhan jiray oo uu kula hadli jiray ma garat maa su-ila lama weydiinin rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalama shay-an shaynaba qof weligii oo faqaala ma odhan laa maya yani waxaa ma bixin uga ohan jiri haddaanu haynina dee magu waxa weeya ku hayana wuu dii jira haddii kalena qofka hadal wanaagsan ayuu maaragtay ku ohan jiray qaala wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariya saxaabigaasi abi hurayra qaala inuu yihi qaala rasuul llah rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama maa min yawmin maalin ma jiro maalinkaasoo yusbixu lcibaadu fiihi addoomuhu ay dhexdiisa waa bariisanayaan ilaa malakaani yanzilaani laba malag baa soo degaya maalin kasta oo waagu dilaao wayaquulu wuxuu odhanayaa axaduhumaa midkood allahuma allahay oo acdisii munfiqan qofka wax bixiya khalafa ilaahay u bedel sii wax u soo weydaato oo wanaagsan waxa uu bixiye wayaquulu laakaruka kalena wuxuu odhanayaa allahuma allahay oo acdisii mumsikan qofka haysta ee waxba bixin waaya talafan wixii ba inuu ka baabaa ilahay u sii talafan halaag ilahay u siin wixii ka baaba u ka halaagsan muttafaqun caleyh horena waynu soo marray xadiidka waxaanaynu soo sheegnay telefontaasi inay ixtimaali karto aniga lagu habaanayo waxa uu maalkaa uu bisin waaye uu haysto in la leeyidhaaho ka baabi waxaa kaloo ixtimaali kartaa saaxibulmaalka qudhiisa qofka wax bisin waayo qudhiisa in la leeyi ilaaho isaga qudhiisa waxa weeye kaga adka soomaalka oo waxa weeye isaga qudhiisaba halaag marka labadan malag midna wuu ducaynayaa oo ciddii wax bixisay buu uducaynaya midna wuxuu habaarayaa qofkii waxba bixin waayey ducada iyo abaarka malaguna waa mid kacaya mid iskaba maaragta ay odhanayaan ma aha waa mid mustajaabo kacayo o ilaahay aqbalayo weliyo garo macani waa xadiista aadka cadiimka u ah ee tilmaamaysa waxaa bixiya iyo wanaagga ila iyo dhabcaalnimada iyo gacan gacanta oo xidhnaataa dhibta ay leedahay wacan waay wacan abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi waa xadiis lqudsi anfiq wax bixi yabna aadama in aadamo wax bixi yunfaq calayka adigana waa lagu siin doonaaye muttafaqun calayh munfiq calayka bu aniga i qoraya lakin waa yunfiq baa filaya sooma waa biliya anfiq wax bixi in aadanow yunfaq calayk adigana waa lagu siini markaa xadiidkani wuxuu daliil u yahay qofku inuu wax bixiyaa waxay kamid tahay wadooyinka iyo siyaabaha isagana maaragtay arsaaqdiisu ay u ballaaran karta ee wuxu soo geli karaan ma banta asbaabta keenta sicatu risq arsaaqdaadu inay ballaarato wax ku soo galaan oo ilaahay wax ku siiyo maxaa kamid ah atasaduq inaad wax sadaqadaysatad wax la baxo dadka wax sii ana waan ku siine ilaahay baa kula jala wacala wacan cabdillahi bni camr bni lcaasi radia allahu canhuma waxaa laga wariya saxaabiga cabdillahi bni camar la odhan jiray waa caabidkii weynaaye ana rajula nin baa saala rasuul allahi rasuulka ilaahay weydiiyey sala allahu alay wasalama ayu lislaami khayrun ayu lislaami ayu khisaali lislaami khasladaha islaamka toodeebaa khayrun ugu wanaagsan nin baa rasuulka weydiiyey calayhi salaatu wasalaam qaala kolkaasuu uli tucimu acaama cuntada ayaa dadka ku quudin doontaa taqra'u salaama salaamtana waxaad ku akri doontaa oad macni salaami doontaa calaa man carabta cidda aada garanaysa iyo waman lam tacrif cidda aanad garanba muttafaqun calayh markaas saxaabada rasuulku ridwaan ullahi calayhim aada bay maaragtay waxyaabaha ugu khayrka badan iyo waxyaabaha ugu fadliga badan iyo rasuulka aada bay weydiin jireen calayhi asalaatu wasalaam taasna waxay markaa ka ahayd inay la yimaadaan oo dhalata ay fadligaa weyn helaan bay ujeedadoodu ahayd rasuulkana marka la weydiiye calayhi salaatu wasalaam maxaa ugu ilaahay ugu jeceli ama ugu khayr badan waxaa soo aroortay jawaabo kala duwan uu siiyey hana ahlucilmigu leeyihin waxaa dhici karta inuu qofba wixii isaga marka la ega xaqiisa ama dhinaciisa u fadliga badnaa inuu waxa weeye u sheegay maban oo qofka xaqiisa marka la eego ama qofka marka la eego waxaa laga yaabaa isaga inay sii u fadli badan tahay tusaale ahaan qof baa taajira maal ku haystaa xaqiisa maxaa fadli badan ama wanaagsan in la yidhaahdo maalkana hayso wax ka bix dadkan gaajoonayo masaakiintii o madax ka sii nin baa tusaale ahaan waxa weeye cilmi leh oo diintii yaqaana marka isaga jihadiisa la eego waxa wanaagsan dadka cilmiga ba baafiyo xaqa u sheego nin baa tusaale ahaan xoog badan oo farsamo yaqaan oo dagaalka iyo waxaa yaqaana iyo sida cadowga loo jebiyo laakiin aan maal ama dee cilmi uu faafiyo waxyaabaha noocaasa isagoo aan haynin dhinaciisa marka la eego in la jihaad kan gal ayaa ku fadli badan ka alaa kuli xaal rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasa jawaabaha kala duwan ugu bixina halkan kolkaa laba arrin buu sheegay ko in cuntada dadka aada loo siiyo ama ha loo siiyo in lagu sadaqadaysanayo ama ha loo siiyo in loo hadiyeynayo cuntadii dadki ama ha loo siiyo calaa wajhi kiyaafa in lagu sooraayo markaa martidii la sooraayo kadalika in dadka aada loo salaamo waayo waa xaq caama oo dadka muslimiinta ay isku leeyihiin salaanta in la badiyo oo cidda aada garanaysun aanad salaamine dadka muslimiinta aada salaamto dhammaantood waxaana la tilmaama saxaabigan cabdillahi bnu camar bnu caas inuu aada ugu camal fali jiray xadiidka aada buu ugu camal fali jiray oo maaragtay markii dambe xoolana uu isku lahaa uu iska lahaayo waxaa la yidhi aada buu gurigiisa aada baa maaragtay dabku kaa bakti jiray waxbaa lagu karin jiray oo kolba markaa dherigaa la saari jiray oo raashinkaa la saari oo dad markaa cuntada la siinayo oo haddii laba kugoyahay dhariyaha cunayo oo ayaa had iyo jeer buuxi jiray aban isagoo ku camalfalaya bi hada alxadiid ridwan llahi caleyh wacanhu waxaa kaloo laga wariyay cabdillahi bni camar qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam arbacuuna khaslatan afartan khasladood afartan arrin oo aclaahaata ugu saraysa ay tahay maniixatu lcanzi ri-in cid la maal siiye ri oo la idhaha caintaa ay irmaan tahay caanaheeda soo maalo markay ku dhanayd ka soo celi afartan arrin oo taasi ay ugu sarayso maa min caamilin qof qabtaa ma jiro oo yacmalu ku dhaqmo bikhaslatin minhaa arrin ka midi rajaa-a sawaabiha abaalkeeda isagoo rajaynaya wa tasdiiqa mawcuudiha qofka la yimaado wixii loo yabo hayna rumaysan ilaa hadduuse jiro oo qof uu la ku dhaqmo ama uu la yimaado camalada noocaasa midkood adkalahu llahu tacaala biha ilahay baa khasladaa darteed ku geliya aljanata jannada rawahu bukhaari waqad sabaqa bayaanu hada alxadiid min baabi bayaani kasrati turuq lkhayr xadiidkan caddayntiisuna baabka ayuu inoogu soo hormaray waa xaggii hore wuxuu markaa u daliishanayo sheekhu albaabada khayrka iyo wadooyinka ilaahay loogu dhowaan kara jannada lagu geli karaa inay badan yihiin halkana wuxuu u daliishanayaa in wax la bixiyo oo qofku had iyo jeer uu wax isdhaafiyo waxyaabaha la bixinaya waxaa ka mid ah neef xoolo ah oo kuu dhalay ama kuu irmaan caanihiisa inaad maaragtay cid ku sadaqadaysato soo maaragti ama ri ha noqdo ama sac ha noqdo ama ha noqdo neef geelaba hal ha noqdo inaad cid maal siisaa waxay ka mid tahay arrin weyn waana arrimaha jannada lagu galo oo dhayabsan kolka wacan abi umaamata suday bni cajlaana radia allahu canhu waxaa laga wariya saxaabigaas qaala inuu yihi قال رسول الله رسولك إلهي وحولي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إن آدم إنك أدوك أن تبذل إن أتبحساد لفضل غيراتك أيا خير لك كوفيع وأن تمسكه إن رأيستان شر لك ويكوفنته ولا تلام لك غنى عن أمي على كفاف وحمرك كفاف وخوف لن ورأي نصر شرحني وابدأ كبل ومرك أرعب وحسينيس بمن تبعوض عدة مصروفته واليد العليا خير من اليد السفلى رواه مسلم حديث كان وين صوم الري أبواب صورنا وين صوم الري جملتي صغار أو شير بن صمر قال وعن أنس رضي الله عنه قال وحول ما سئل رسول الله رسولك إله إلا مويدي صلى الله عليه وسلم على الإسلام إسلام كدرادي لو مويدي شيئا شيء إلا أعطاه uu markaas siinayo ciddaa weydiisata marka caradaasi halkan waa tacliiliyo weeye sabab bay faa'iideynaysa rasuulka lama weydiin cala alislaami ay min ajli alislaam islaamka dartii looma weydiisan shay an shay macani qofku inuu islaamo si uu u islaamo macni waxba uma weydiisan ama si islaamka uu ugu sii jiro ugu sii sugnaado darteed waxba uma weydii looma weydiisan ilaa actaahu uu siin jira rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada buu maaragtay dadkaa uu doonayo islaamka inay ku sugnaadaan oy sii macaansadaan iyo dadku doonayo inay islaamnimada soo galaan ee iska mu-alafatulquluubka aada buu maaragtay wuxu siin jira waxay weydiistaanna waa siin jira wey cala lislaam markaa min ajli lislaam islaamka dartii looma weydiisan rasuulka shan shan ilaa acba walaqad jaahu wale waxa rasuulka u yimi rajulu nin baa u yimi faactaahu wuxuu siiyey hanaman adhig uu siiyey adhigaasoo bayna jabalayni laba buurood dhexdood buuxinaya adhi aada u fara badan buu siiyey oo hanaaintii cunayn uu ka siiyey farajaca wuxuu noqday ninkii ilaa qawmihi reer tolkii وقال وحول يا قومي وارتلك يا واسلموا إسلام أبو الإسلام حولي بدنايا لسيي ما حيكو كلفين أما الأصابين إنه الداعبة مقضوا ضدك إسلام لبدا وقويدا أسلموا إسلام أبو الإسلام فإن محمدا محايا لي محمد يعطي وحو بحنيا عطاء من لا يخشى الفقر baahi midaan ka baqanahayn wax bixintii oo kale ayuu bixinayaaye ee islaama yani midaan faqri ka baxayn ka baqanayn si wuxu bixiyo ayuu wuxu bixinayaaye islaama bul islaama wain kaana rajulu ay wainagu shaaniya kaana rajulu ninku wuxuu ahaa la yuslimu mid islaam u ahaa maa yuriidu isagoo aan doonahayn ila dunyaa adduunyo mooyaane yani qof baa islaami jiray si adduunyada dadka lmualafatulquluubka la siinayo si isna loo siiyo oo unguri dartii buu islaamayo markuu arka dad markaa islaamka lagu soo dhaweynayo xoolo badan la siiyo qaarkood dhowr boqoloo geel la siiyo qaar dhowr boqoloo arya la siiyo ayaa dadka qaaray waxa weeye islaamayay si iyaguna ay xoolaha weelaan فما يلبث منك منك منك أنا هين إلا يصيرا أي إلا زمنا يصيرا وقت يرمو يعني حتى يكون الإسلام إلى إسلام كون نغضى حب إليه ميدو كتشعلي هاي من الدنيا وما عليها الدنيا دي وحكر كده يا لما روح مش يعني مركو الإسلام نمر يساقو صوقرو هذا وضع الإسلام في وحي كل شيء لو نقصره معان كيدي واركمركا قيمة هذا إيوه macni mabaadi'deeda fiican iyo wanaageeda ayuu dee islaamnimadii macaasanayo wax walba uu ka jeclaysanay oo agtiisa ka noqonaysa adduunyo iyo wax kala mid laba mid aan usiisan markaa sidaasaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ahaa mid deeqdiisu aada iyo aada u badanta maxaan maalkuna waa iska cajiibo naftuna waa iska jeceshay maogta ma dhici karta dadka qaarkood qadiin wax yar oo adduunyaa laga qadiyay inay maaragtay ku fitnoobaanba soo aragtay qaar kalena waxaa dhici karta wax yar oo loo dhiibay inay tabaadka iyo sudnaan ka helaan oo ka qaadaan rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha dacwadda uu ku faafiyey waxaa ka mid ahaa dad badan oo qulubtooda uu ku furay yani sadaqada iyo waxbixinta ayaa ka mid ahaa iqatan billahi jala wacala iyadoo taas ka ahayd kalsooni rabbigii buu ku kalsoonay وعن عمر رضي الله عنه قال وحول قسم رسول الله رسولك إله وجه قيبه صلى الله عليه وسلم قسما يعني قيب بو قيبي حوله قيبين يبو رسول بو قيبي واي حوله أي رسول بو قيبي يوم الكاطب بو قيبي وقلت وحن إذا هدان عمر يا رسول الله رسولك إلهي ولغير هؤلاء كوانا سيسي غير كتبا كانوها أحق به وغمضنا شبدا مالكا منهم إياها معني كوانا سيسي ضد كان سيسي ضد كلاو كغحق لها أما مالكتي وغمضنا باجرح فعلا نصاص يا سيدنا رسولك عليه الصلاة والسلام هو مرقاتك عدوه قال وحد بدأت رسولك لإنهم يوم خيروني وحيد الرنسيين أن يسألوني إن إبارك توحبوه إيستان بالفحش سحن وفوجضيهم عن بدأت السيوم أو يبخلوني iyo inay markaa bakaylnimo i nisbeeyaan walastu bibaakilin mid bakaylayana ma i rawaahu muslim ka horeynu horta usoo maray xadiid rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada u sheegaya uu lahaa marka su-aasha ha igu celcelinina qofka su-aasha igu celceliya ee aan wax siiyo anigoo aan la doonahayn oo aan markaa la jeclayn inaan wax siiyo waxaa loo barakayn maayo ma fahantin markaa xadiidkani sida ahlulcilmigu tilmaamayaan imaamu nawowi iyo ibri iyo culimo kaleba sida daahirkaa waa bilisaani lxaal yani inay ku celceliyeen baa suuro geli kartaa inuu rasuulku wax siiyo marka inahum khayarunii an yas'aluunii bilfuxshi faucطiyahu macnihii xaalad ahaan sida xaaladooda ka muuqatay ayaa waxa ay waxa weeye igu kalifeen inaan wax siiyo oo tusaale ahaan waxa weye way isu kay fadhigeen oo su-aashii bay igu celceliyeen haddii waxa weeyaan aan markaa wax siin waayo ama aan dee ka gacnada igana iyadoo dee cid kale kaga xaq leedahayna yani waxaa dhici karaysa in ay moodaan inaan dee kaga bakaylay oo bakaylnimo waxa weeyaan markaa ay iga balaystaan ama ay nisbeeyaan walow xaalad ahaan ay ku nisbeeyaan oo yaana afka ka odhanay labadaa markay mid noqotayna wixii oo cid kale uga mudan tahay inaan siiyo iyo inay bakaylnimo igu tuhmaan labadaa istimaal ee labada midlaba aan u fiicnayn inuu miduri meesha soo galo markay noqotay dee in wixii waxa weeye aan siiyay noqotay si aanay bukli iyo maaragtay iga murisa sidaa awgeed baa alimaamu nawowiy wuxuu odhanayaa wa xadiidka sharaxa saxiixa muslimka sheegaya ay inahum alaxuu calaya fi su-aali lidacfi iimaanihim وأجروني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش فأعطيه أو نسبته إلى البخل وحيقول العلية السؤال شي ذكري فويديسي ويديسي بيقول العلية نصي ونصي ونصي ونصي قال محاكو كلف عليه لضعف إيماني وألجؤوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش فأعطيهم وحاني يدب قليل ويقص ويكلفين سيدا حالته ضعي كان سنة يصف ها إنه مركا فحش وتقوي ديستان سحرين وتقوي ديستان وطاسي وكلفتين أغسيهم aw nisbati ila bukli ama bakaylnimo ay ku tumaan oo yu nisbeeyaan sida macay xaaladoodu ay keensanayso ula arkayaan ka oran ka calaa kulli xaal labadaa ihtimaal bay mid noqotay dabeetana sidaasaan doon waaj inahum iyagu khayaruuni waxay doorgeliyeen oo xaaladooda ay ku doorgeliyeen an yas'aluunii bilfuxshi inay fuxshi igu weydiistaan foortiyo maansiiyo aw yubakhiluuna oo bakhaylnimo ay nisbeeyaan igu bakhaylnimo xukmiyaan oo bak bukli ay nisbeeyaan ay nisbati ila bukl walastu bibakhil mid anigu markaa waxa weeye ka bakhaylaya ee waa siinayaa walow si xun baa ku qaataan marka waxaa loo yaqaano bukligu laysa min shiya min shiyami alambiyaai wala saalixiin dhabcaalnimada iyo gacanadaygu dadka wanaagsan iyo ambiyada midnaba dabeecad uma aha iyo dhaqan qaala wuxu ui can jubayr bni mطcimi radia allahu canhu qaala baynamaa iyada oo huwa rasuulku baynamaa iyada oo huwa jubayrkani radia allahu canhu yasiru uu soconayo maca nabiyi nabiga la jirkiisa sala allahu alayhi wasalam maqafalahu kasoo noqoshadiisii rasuulku min xunaynin xunayn uu kasoo noqday xunayn waa waadi u dhexeeya maka iyo daaif iyadoo markaa halkaa rasuulku uu soconayo uu kasoo noqday xunayn ayaa facaliqahu waxa ku dhegdhegay alcaraabu dadkii reer baadiyaha ahaa yas'aluunahu xaalo ay wax weydiisanayaan oo markii xunayn iyo qanaaimta badan laga soo heray rasuulku qanaaimtaasi uu qaybiyey facaliqahu alacraabu dadkii reer miigahaa baa ku dhegdhegay yas'aluunahu xaalay rasuulka wax weydiisanayaan ee xoolo weydiisanayaan xataa darbuuhu ilaa ay markaa u dhibgeliyeen oo ay waxa weeyaan jiirsiiyeen ilaa samuratin geed geed quracah siday markaa waxna sida u hayeene dhan walba uga uga soo riixayeen ayay geedkaasi u dhibgeliyeen fakhatifat waxa ay daftay geedi ridaahu goysi sare ayay kala hadhay dee adigoo imaka marya xidhan ama huwan geed qodax le haddaad jiidho gaar ahaan ilka yar dee maradii uu kala haday fawaqafa nabiyu dabadeeta nabigu uu istaagay sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu ihi acduunii isiiye ridaayi go-a iga isiiye walaw kaana lii hadduu ii sugnaan lahaa cadadu haadihi lcidaahi geed qodaxeedkan tiradiisa oo nacaman geeli laqasamtuhu baynakum waan idin qaybin lahaa geed markaa alcidaah waa geedka geed qodxeedkooy ka qodaxda uma dabadeetana laa tajidunii ima heli doontaan bakiilan inaan ahay mid dhabcaala iyo walaa kadaaban mid beenaala iyo walaa jabaanan mid fulaya toona rawahu lbukhaari waxyaabaha noocaasa igama heli doontaan ya bukliga iyo beenta iyo baqaha midnaba rawahu lbukhaari bukhaari baa wariyey qaala wuxu uhi maqfalahu ay xaala rujuucihi markii uu kasoo noqday xunayn wa samuratuna shajaratun geed weeye horaynu usoo maray qurcayn walcidaamuna shajaru lahu shawku waa geed qurax waa dhirtaa qurxaale cadaada bilcinka iyo qansaxa iyo quraca iyo dhirtaa waxa weeye geed qoraxa geed qurxeedkaa wey nacamna waa geela meeshaana kolkaa geed qoraxaasi aada iyo aada buu ugu badnaa dirtaa faraha badan oo geela haddii aan hayn lahaa waan idin qaybin lahaa waxba idin kalamaan hadheen eego ayagaysiiyo buushi qaala wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyay saxaabigaasi abi hurayra ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalama qaala yui ma naqasat sadaqatun min maalin wama zaada allahu cabda bicafwin ila cizan wama tawaadaca axadu lilahi ilaa rafacahu allahu caza wajal rawahu muslim waa xadiid kooban oo haddana aada u macno ballaadhan oo mid walba saddex arrin buu sheegayaa arrin kasta sida dadkaas u muuqato si aan ahayn lagu helaayo maa naqasad ma dhinto sadaqatun sadaqadi min maalin xoola ma dhinto oo ma yarayso horta taa qabso macnihi qofku waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo u arka haddii uu wax bixiyo wixii dee meeshuu ka baxaya soo maarag laakiin sadaqa xoolo ma yarayso meel kalea ilaahay jala wacala uu ka barakaynayo wamaa zaada allahu ilaahayna uguma kordhiyo cabdan addoon bicafwin cafis cid maaragtay gardarro iyo meelkadhac ula timi inuu iska cafiyo uu iska dhaafo addoonna ilaahay uguma kordhiyo ilaa cidan sharaf mooyaane yani ciddii kugu qaldanta ama af ama adin ma ku dulmida daad iska cafido od iska saamaxdo ilaahay ciddi iyo sharaf inuu kugu kordhinay dadkuna way kugu jeclaanayaan qof akhlaaq wanaagsan le inaad tahayna way kuu qirayaan oo isagaa ka roonaaday oo isagaa ka wanaagsanaa isagaa caynkaasa garan wamaa tawaadaca axadu lilah qofna ilaahay dartii ilaahay isuma dhul dhigo oo kibirka iyo isla yaabka iyo isla weynida waxaa iskama ilaaliyo ilaa rafacahu llah ilaahay baa saraysiiye oo rafciyo kor yeela oo ka dhiga qof maaragtay aada iyo aada u sharaf laho eer sareeya rawahu muslim ka tawaaduca ilaahay dartii loo tawaaduco in lasdarfiga kibirka la iska ilaaliyo qeybo noocaasa qofku wuxuu ka qaadaa u maxay rifco iyo sharaf buu ka qaada isla weynidana qofku wuxuu ka qaadaa hoosayn iyo waxa weeyaan marka lala yaabo ama keefo la sii waayo xaadiistii baabkan weli waxoogay baynu uga hadhay casharkeena dambeynu qaadan doonaa baaqi insha allahu qaar korana waynu soo maray subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala waricaayatih waakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online